iminkana shabeellada hoose afar askari oo laba amisom tahay iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa ku dhaawacmay weerar lagula eegtay gaadiid ay saarnaayeen oo marayay inta u dhexaysa deegaanada yaaq bari weyne iyo leego oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdilqaadir maxamed siidi ayaa saare cabdi axmed oo istuudiyaha ugu wehelisa uga warramay sida ay wax ugu dhaceen
waxaa runtii ay nagu weerareen nimanka khawaarijta argagixisada ah araadigoodii oo ajaanib u badnaa runtii meel udhexaysa yaaqbari weyne iyo leego oo leego un kuleta u jirta toban kilomitr meelahaas ama labayo toban kilomitr runtii halkaas maxaan ku yidhahdaa un dagaal xoog badan ka dhacay kulitaba xaggeena dhimasho ma jirto laakiin dhaawac dhowr askari ku dhaawacantay way jirtaa ana laftigeyga xooga firri waxbaa iga soo gaaray iyo gubasho yar oo gacanta maxaan ku yidhahdaa bidix ah oon saas u badnayn madaxa qeybtiisa dambena xooga oo baqari iyo maxaan ku maaqaani kulita waxbaa maxaan ku yidhahdaa firir aan saas u badnayn hadiiba lug lagu socda alxamdulilah kulitaba maxaan ku yidhahdaa arrintaas ayaa dhacday abaarihii waxayna ahayd kowda duhurnimo wax dhiman marka kulitaba waa fiicanaha waa nabadeena waftiga adigaa hogaaminayay ma sidaasa waftiga anaa hogaaminayay waxaa kamid ahaa xildhibaan oo dawladda dhexe ku jira oo deegaanka degmada leega kasoo jeeda oo la yidhaahdo xildhibaan daahir amin jesow waxaa kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenkayga arrimaha siyaasadda cabdullaahi muuse waxaa kamid ah gudoomiye ku-xigeenkayga arrimaha dhaqaalaha cabdillah cabdulla yusuf il dawladda dhexe iyo amisom xageed ku socoteen annagana waxaan ukurgalaynay shacabka iyo tuulooyinka meel ay degan yihiin baahidooda hadday warihii aan layd ceelasha day aan layd isbitaaladay aan layd hadday aan layd maxaan ku yidhahdaa cudurada kala duwan dadkii in isbitaaladii wixii la ballaariyo hadday ahaan lahayd jidadkii macnaha in jidadkii loo hagaajiyo ammaankii macnaha in deegaanadii maxaan ku dhaha nimanka runtii tuugo iyo waxbaa laga sheegay baabuurta ka timaada baayi bakool iyo gedo in xoogaan inay dhibaateeyaan dad dareeska dawladda ku labisan arrimahaas iyo maxaan ku dhaha arrimo kale maxaan ku dhaha ayaan u koorgelayna iyo nimanka khawaarij sidii loogu safayn lahaa maxaan ku dhaha gebi ahaanba gobolka shabeellaha waa tahay guddoomiye adiga iyo wafti intaasi la eg oo aad sheegtay in xildhibaano iyo mas-uuliyiin kaleba aad isugu jirtaan meelaydna hubin ammaankeeda sidee baad marka hore
ammaanka waa la hubaa aad iyo aad baa loo hubaa sababtoo ah muqdisho magaalo madaxdii ah magaalo madaxdii ah maxaan ku yidhahda weerar baa ka dhaca waad ogtahay maxaan ku ismiidaaminaa ka dhacda haddii la yidhahdo maxaan ku yidhahda waa la baqayaa meel lama tegi kara hadii la yidhahdo soomaali xor ma noqon karto nafteyna waxaan usoo biimaynay in shacabkaas inaan maxaan ku yidhahda garab istaagno nimankan oo haraadiga khawaarijta ah ajaanibta ah inaan ka dhicino maanta waxaan indheena ku aragnay miidad ah dad ajaanib oo caddaan iyo afrikaan isugu jira iyo niman maxaan ku dhaha soomaali oo amiira macnaha laftigoodii maadaama hede qof hadduu dhinto waa isbedela isla markii hede aan aragnay marka nimanay nala ekaadeen amiire ahaayoo horey aan u naqaanay telefishinada baan ka aragna oo meelo qaar aan ku aragnay saleliga marka inaan shacabkii garab istaagna ayaan maxaan ku dhaha maanta aan iyo beryahan oo dhan baa maxaan ku dhahda annagu waan ku howlaneen beelo xoogaa isku khilaafay dhulbeereed iyo waraab isku khilaafay ayaan soo dhexdhexaadinay xildhibaankii waa nala jiray iyo saraakiishii waa warmaxan iyo ticsi la tuulayan hoos yimaada sida marmara marka howlgalkan bay kamid tahay gobolka dhexdiisa in shacabka loogu bishaareeyo oo dawladnimada loogu
adiga maahane iyo dhowrka askariyood sheegtay inay ku dhaawacmeen weerarkan yaa kaloo ay wax ka soo gaareen mas-uuliyiinta kale kugu helinaya socdaalka ama kuwa amisom ka socda ama kuwa dowladda soomaaliya ka tirsana hadday qof wax soo gaaraan oo mas-uul ah anigay waxay soo gaareen oo aasaan kuu sheegay firirkaas oo maxaan ku dhadaa dhinaca gadaal oo meesha qadaadka ama goonka madaxa madaxa iyo gacanta bidix xoogo gubasho ah oo maxaan ku yidhahdaa oon saas u badnayn maayana cid kale wax soo gaareen haba yaraatee ma jirto waayo askartada ka dhaawacantee waa meeqa tir ahaan adigu waa saddex ilaa iyo afar maya amisomta waxaa ka dhaawacmay laba askari annaga xaggeenan laba askari waayahay guddoomiye waxaad ii sheegtay in markii weerarka uu dhacay kadib aad arag meedad ajaaniba sida aad tiri ee sidee baad fursad ugu hesheen inaad meedad dhinaci kale idin weeraray ah idinkoo wada haysaan aad aragtaan meedadkooda anaga ciidan xoogla oo amisom nala socday saaleligeed marka dagaalkii dagaal culus ayaa meesha ka dhacay taqriiban wuxuu socday afartan iyo shan daqiiqo soddon daqiiqo ilaa afartan iyo shan daqiiqo runtii dagaalkii dee haddii la dagaalamo qolban baa adkaata annagaa ka adkaadnay kadibna maxaan ku yidhahdaa saasaa noogu suurta gashay inaan meeshii inaan istaagno kadibna ciidanka inay ka baabuurta iyo baabayaashii kaarayaashii runtii saasaa loogu dabagalay macnaha macnaha dabagalkii la dabagalayaan anagu ciidankii raacnay kadibna de waxaan aragnay meedadkooda reer baadiyaa nidhi maxaan ku dhaha allaha soo baktiga waa tahay ee weerare ayaa la geysanayaa gobolka shabeellada hoose ee inkastoo shabaab sheegtaan marar badan inay weeraradaasi geysanayaan oo kooxdeeda kasoo horjeeda xilligaanba ah een maxaa dowladda ama maamulada ka jira deegaanadaasi ay ugu guulaysan la'yihiin inay ammaanka wadada isku xirta muqdisho iyo gobolada kale ay sugaan goobaha ay gacanta ku hayaan waa mahadsan tahay sahro waxaa koosgareeyey ama suu- eh, suurtagelin waayey waxay tahay xilli kala guura xilliga dawladda ay waxqaban lahayd xilli kala guura la galay xilli kala guura waa taqaanaa inta wax la hagaajinaayo inta qofka imaado maxaan ku dhaha la baranaayo inta qofka imaanayo laftigiisa lala qabsanaayo uu dadka la qabsanaayo waqti bay qaadanaysaa taa laligeeda ciidankii soomaalida maxaan ku dhahda ayaa ugu wacan oo booliis maxaan ku dhaha hadda goob shabeelle oo soo kale booliis nagama joogo booliiskii waa dalbanay booliis maxaan ku dhaha ma hayno nabad sugidii gobolka maxaan ku dhaha ma hayno taa laligeeda ciidankii la dagaalami lahaa nimankan eh, maxaan ku dhaha siriira hoostooda guryaha iyo musqulaha kasoo saar nimankan khawaariijta argagixisada waa ciidankaas ay ahaan lahaayeen kow ciidankan kale maxaan ku rahda militariga laftigooda oo ciidanka xooga dalka soon waa dadaaleen Eh, laftigooda maxaan ku rahdaa tayadoodii iyo tababar bay u baahan yihiin iyo tayay u baahan yihiin marka waxyaalo badan ayaa jira dhaqaale xumaa jirta marka saa laligeeda kulleyta dowladii hadda ay jaan qaadaysa hadda la ansixiyey kaasi waxau ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed c d oo qadka taleefonka ugu warramayey saare cabdi axmed oo istuudiyaha igu wehlisa